gabdhaha Soomaaliyeed waa hooyada mustaqbalka ee carruurta Soomaaliyeed waa barbaariyaha ubadka iyo hagaha nolosha asaasiga ah ee guryaha marka la soo unkamayo si isu filnaansho barbaarin ay u helaan gabdhaha marka ay hooyo noqdaan ayaa waxaa qaar ka mid ah ardayda jaamacadaha magaalada Tana Jowhar waxa ay baaq ka soo jeediyeen aqoonta gabdhaha ee ku aadan ku biirida barashada kulliyadaha culuumta caafimaadka qaar ka mid ah ardayda jaamacadaha magaalada Tana Jowhar oo amuurahaasi ka hadlaya wareysi gaar ahna siiyey radio Isnay ayaa yiri sidan magacayga cali cabdicali waa iskuulka imaam shaaficiga soo qalan jibay hadda waxaa dhigtaa jaamacadda samsam waxaan bartay kulliyadda caafimaadka qaybta public health
caliyo maxaa u dalbatay qaybta sanaabar
hamigeys ah markaa iskuul anoo yar afraad iyo markaas dugsi dhexe dugsi sare markaasoo dhiina aa ku aamin jiray inaa barto kulliyadaas haddana way suurtageshay insha allah inaa dhamaystaa rajeynaa caafimaadku waxay ka caawin karaa bulshada baahida ay u qabto wax badan ay qaban karaan aniga isleeyahay
waaya marka caliyo maxaad is leedahay caafimaadka gabdhaha way ka qaban karaan gabdhaha waxay ka qaban karaan firista caruurtooda hadda ay xanuunsadaan ayaka inay gacmahooda ku daaweysan karaan bulshada inay wacyigelin ahaan u heli karaan familkooda inay ka caawin karaan iyo midda kale isbitaalo iyo farmashiya in ay ka shaqa uur ay samaysan karaan xitaa haa waa u noqon karaa waxaan ugu baaqin lahaa inay firista ayaka inay horta wax ku dalaadaan waxbarashada gabdhahan sanadkan intay iskuulada dhigtaana isku guursan lahaa guurka wax xun ma aha laakiin waxbarashada inay sii wadaanaa rajeynaa oo meelaha sarayan si aan ugu soo muuqan caafimaadka ani ahaantiin waxaa loo bartaa inay horta deegaanka magaalada inaa wax laga qabta nadaafada lagu dadaalo mida kale gurigooda caruurtooda inay ku daaweystaan bulshada inay wax ugu qabtaan dadka oo nadaafada ku yartahay micnaha oo maxaa leeyahay tuulooshiminkan inaa wax loo wacyigelin loo sameeyo wax loogu taro isbitaalada inay ka shaqeeyaan wax badan oo caafimaadka faa-iido leeyahay waayahay gabdhaha kaalinta ay kaga jiraan in ay ka shaqeeyaan goobaha caafimaadka qiyaas ahaantaada ma ku badan yihiin mise ku yari
wallaahi kaalinta kala jiraan u badan yihiin
waaya maxaa ugu baaqi lahayd gabdhaha soomaaliyeed ee reer jowhar ah si ay uga qayb qaataan barashada caafimaadka si adeegyo caafimaad ay u bixiyaan
wallaahi waxa uu baaqi lahay inay ku dadaalaan sidai caafimaadku baran lahaayeen meel kasta bulshada dadka inay wax ugu qabtaan xitaa haddaa shaqaynin dadka oon walaalahaada inaa wax ugu qabtid meelaan booqatid
waxaan arday dhigata jaamacadda jubka university waxaan bartaa kuliyadda health service department nursing waayahay maxaa u dalbatay inaad baratid caafimaadka caafimaadka waxaa u dalbaday inaan barto dadka masaakiinta oo caafimaad darado hayso waxaa la dhihi jira adeegaas caafimaadka helila inaan wax ugu qabto oo masaakiimanka ugu daneeyo waayahay marka la fiiriyo caafimaadka aad baranaysid iyo kuliyadda aad dhigatid ma is leedahay dad badan way jiraan oo maanta u baahan in laga garab joogsado dhanka caafimaadka haa way jiraan dad badan in loo garab joogsado u baahan maxaa yeelay maanta waxyaabaha ugu weyn oo maxaa la jira dalkeena ka jira oo caafimaad la-aanta ka mid oo haysto marka waxaa la dhihi jireen ani hadduu ilaahi karaan noqdo waxaa jeclaa qof walba xanuunsan oo markaas wax u qaban kara inaa u qabto oo daaweeya insha allah hadduu ilaahi karaan noqdo waayahay rag iyo dumar yaa u badan kuliyadda abartid
kuliyadda abarna ani nursing waay shaqo walbana waxaa la dhihi jira doctoorka bacdigiisa oo inaa qabto lagu baahaya mahino marka ali rag iyo dumar wixii oo iga hor imaadaba inaa u shaqeeya jeclaa insha allah yaa u badan u barta qaybtaas nursing gabdhaha gabdhaha barta u badan gabdhaha oo badan inay bartaan neersinka gabdhaha guud ahaan markaan fiirin barashada caafimaadka maxay ka saaciday oo ka saacidi karaan bulshada bulshada waxay ka saacidi karaan adeegaha caafimaad ee ayaga markaas ay qaban karaan ee diyaar ku yihiin inay qabtaan maxaa la dhihi jira marka qaarkiis xitaa baraatikooyinka la siinayo waxaa ku jira mid waayifka ku jiro jowhar anaga saa una mid waayif oo toos ma qaadano laakiin neersinka dhexdiis baa nagula siiyaa saa maxaa la dhihi jira oo hooyo uur leh haddaa beri aragno waxaysan inaa dhali karna camal walow ay badan yihiin tirada gabdhaha barta kuliyadaha caafimaadka haddana waxaa weli jira baahiyaad loo qabo in kor loo qaado tirada gabdhaha baranaya culumta caafimaadka goobaha waxbarashada haba ugu badnaatee jaamacadaha magaalada tani jowhar ee xarunta maamulka hirshabelle